bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee reediyo dalsan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta ka furmay magaalada muqdisho iyo dhammaan madaxda dowlad goboleedyada oo ku sugan caasimadda
faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxaya dagaal ciidamada admis iyo al-shabaab ku dhex maray gobolka shabeellaha hoose
xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta kuna wadajira kuleh magaalada muqdisho uguna doodaya miisaaniyadda sanada cusub ee laba kun saddex iyo labaatan
duqa muqdisho oo ku baaqay in sidii al-shabaab loola dagaalamo ciyaalweerada dhibaatada ka wada degmooyinka ka tirsan gobolka banaadir
kulanka wadatashiga qorshahooleedka gobolka banaadir ee sanada laba kun saddex iyo labaatan oo lagu soo gebagabeeyey degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid a
dalalka mareykanka iyo kanada oo qabow ay ugu geeriyoodeen dad tiro badan
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
kale ismaqal wanaagsan duhur wanaagsan waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo lixda bisha labiyo tobnaad sanada labada kun labaiyo labaatanka waxaad u diyaargarowdaan qodobadii aad maqasheen oo fidsan
haddii aan ku bilowno shirka golaha wadatashiga qaran ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada muqdisho gaar ahaan madaxtooyada dalka looga arrimiyo ee villa soomaaliya shirkan waxaa ka qaybgalaya madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha gobolka banaadir shirkan u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya waxaa diradda lagu saari doonaa arrimo kala duwan oo muhiim ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa guddoominaya shirkan waxaana qayb ka ah sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka ah xamse cabdi barre iyo ra-iisul wasaare ku-xogeenka dalka saalax axmed jaamac ajendaha shirkan oo horey loo sii shaaciyey ayaa ka mid ah dhammaystirka dhismaha garsoor federaal madax bannaan hufnaana leh asteynta awoodaha heerka kala duwan iyo dhammaystirka nidaamka federaalka oo ay ka mid tahay maqaamka caasimadda nidaamka qaybinta tirada xubnaha aqalka sare oo qorshuhu yahay in dib u eegis lagu sameeyo qodobada muhiimka ah ee shirkan looga hadlayo ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah arrimo ku aadan ladagaalanka al-shabaab ee howlgal la dagaalanka al-shabaab ee guud ahaan dalka ka socda maadaama qeybo fara badan oo ka mid a guud ahaan ay ka socdaan dagaalo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab shirkan ayaa sidoo kale waxaa loogu arinsan doonaa xaaladaha amniga dalka iyo sidoo kale arrimaha abaaraha dalka ka jira waxaana ka qaybgelaya madaxweynaha dowlad madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka siciid cabdilaahi dani oo puntland ka socda axmed madoobe oo jubbaland ka socda cali guudlaabe ee dowlad goboleedka hirshabeelle ka socda iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed qoorqoor iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis lafta garaan oo culeys xoogan uu saaran yahay iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda yuusuf xuseen jimcaale madaale waxaana kulankaas sidoo kale qayb ka ah ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo sidoo kale saalax axmed jaamac kulankan ayaana wuxuu yahay mid guud ahaan looga arinsan doono xaaladda guud ee dalka iyo sida waxay ku socdaan dagaalada ka dhanka ah al-shabaab ayaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha looga arinsanaya shirka golaha wadatashiga qaran ee maanta ka furmay magaalada muqdisho gabagabada shirkan waxaa la filayaa in warmurtiyeed laga soo saaro
faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal ciidamada admis iyo al-shabaab ku dhex maray gobolka shabeellaha hoose warar naga soo gaaraya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in xalay saqdii dhexe uu dagaal xoogan ku dhex maray meelo ka mid ah degmadaasi ciidamada uganda ee qeybta ka ah howlgalka admis iyo xubno ka tirsan al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen saldhigga admis ku leeyihiin buundada degmada afgooye waxaana dagaalka ka dhashay khasaaro kala duwan goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay inay maqleen intii uu dagaalka socday hubka waaweyn oo ay ridayeen ciidamada admis balse ma sheegin khasaaraha kasoo gaaray dadka shacabka xaalada degmada afgooye ayaa saakay ah mid degan ayaa maanta ahayd mid degan waxaana warar kale oo aan helayno ay sheegayaan in xalay sidoo kale ciidamada dowladda iyo al-shabaab ay ku dagaalameen xaafadaha
warka duhur ee radio dalsanna ayaad weli dhageysanaysaan markan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ku baaqay in sidii al-shabaab loola dagaalamo ciyaalweerada dhibaatada ka wada degmooyin ka tirsan gobolka banaadir sida warkan uu ku faahfaahinayo waryahayaga saleema cadaala
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa ka qayb galay kulan ay isugu yimaadeen madaxda degmooyinka dhaca qaybta bari iyo saraakiisha laamaha amniga kaasi oo looga hadlayay u diyaargarowga qorshe holeedka sanadka cusub ee laba kun saddex labaatan iyo qorshaha wadashaqeynta laamaha amniga iyo maamulada degmooyinka gudoomiyaha ayaa kulanka ka sheegay in ciyaal weero haddii aan hadda la isaga qaban oo aan lala dagaalamin sidii al-shabaab oo kale ay noqonayaan ayna u baahnaan doonaan in lagala dagaalamo cerka iyo dhulka sidoo kalena ummadda ay baad ay ka qaadi doonaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa faray maamulada degmooyinka iyo saraakiisha laamaha amniga ee degmooyinka dhaca qaybta bari inay dartargeliyaan horumarinta degmada sida nadaafada bilicda dib u dhiska waxkaqabashada kiisaska amniga ciyaal weerada iyo iskaashiyo in iskaashi buuxdan laga wada yeesho dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka qaarkood dhowr jeer ayuu kusoo celceliyey gudoomiyaha gobolka banaadir in lala dagaalamo ciyaal weerada inta aysan xoogeysan isaga oo welwel ka muujiyay inay xoogeysato hadhowna awood loo yeelan waayo in lala dagaalamo ciyaalka weerada ee haatan ka dagaalamo ama ee dhibaato ka geysta qaybo ka mid a magalada caasimada muqdisho
marka waxaan qabaa qaybta bari intay iskaashata sidii buliiskeeda iyo nabad sugideeda iyo maamulkeeda degmooyinka qaybahaan intay isu kaashadaan inay intay isqaybiyaan habeen boqolo ay shaqo gasho ee laga cirib jiraan qabrabna haddii la idhaahdo kaaraan iyo hilwaan iyo yakshi iyo meelay ku siisiqaayaan haddii kaaraan maanta loo dhaafo beri yakshidaad ka filanaysaa haddii adii yakshiid ku dhaaftana maalinta dambe shibisay gelaayaan maalin dambena waxay ahdeen hiliwaa marka dambena daarsalaam ay gelaayaan yaa ka celinaayo ilan kuwaas meeshii joogaan kuwanba waa joogaa waxaan qabaa marka maalin dambe ama habeen kale yaanan maqlin ciyaal weeraa wax dilay burcadaa meel hebel wax ku dishay tooreeyaa wax lagu dilay xabadaa wax lagu dilay war aalad kastoo wax lagu dilay isku mid waa qofka bini aadamkaa markaa disho isku mid waa ama toorey ku dil ama baangad ku dil ama busolad ku dil ama qoro ku dil waxaan rabnaa arrintaasi inay naga go'naataan rabnaa haddii ilaa idhaahdo waa ku mahadsan yihiin dagaalka khawaariijta maanta heerka uu maraayo cid walba waa ogtaha kuwii shalay ku dhiiran waaya inay hadlaan ama kudhex ay kudhex guumaalaysanayeen ayaa maanta bannaanka taagan oo dhuuhaayo dugsina ma lahayn saasna ma lahayn xaggaasay ahaday meeshaasay ka dhacday ceeb waxaala waxay lahaayeen maanta waa laga dhawaajiyo waa shalay meelma sheegi karin kuwii shalay aadayaa maanta inta dib uga soo laabtay hadlow haayaan magaalada muqdisho in meel bambo lagu tuuro iyo iyo mid maaragtay meel miina xun la dhigay iyo in ummadda miina lagu halaagay iyo kulli biragaato waaye meel ay diinta ka soo gashana ma jirto qof muslim ah ee walaalkaa ah inaad dhiiggiisa bannaysato xadiidkii rasuulku waxa way calayhi salaatu wasalaam man sallima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi muslimka quman oo dhabta ah wuxuu yidhi waxaa ahaa yidhi kan gacantiisa iyo carabkiisa laga nabadgalaa rasuulka calayhi salaatu wasaasuu yidhi aayaddu qur-aankana maxay tidhi waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadaba allahu caleyh walacanahu qofkii qof mu'mina dilo shan goodiyaa ka dambayso oo aayaddaas ay sheegaysaa marka inaad tidhaahdo masaajidka uu ku jiriyaa koofidaa soo wataa saasuu u yaallaa mar allay markaad maaragtay waa kaasaa busoolada u haysataa gacantaada keliya kaaga xidhanta in la yidhaahdee ee saas lagu dil habeendhadoo maqlaysa ninka gaalkacyo ka hadlaaya
kulanka wadatashiga qorshe howleedka gobolka banaadir ayaa ee sanadkan labada kun labaatan iyo saddexda ayaa xalay lagu soo gebagabeeyey degmada yaakshiid faadumo cabduqaadir ayaa ka waramaysa
kulanka wadatashiga qorshe howleedka sanadka labada kun saddex iyo labaatanka ee degmooyinka qaybta bari caasimada ayaa xalay lagu soo gebagabeeyey degmada yaakshiid ee gobolka banaadir dhowaanahan waxaa laga waday sidoo kale qaybaha kale ee degmooyinka gobolka banaadir horena waxaa ugu dhawaaqay barnaamijkan maayarka gobolka islamarkaana xalay madashan lasoo xiray goobjoog waxaa ka ahaa duqa caasimada muqdisho iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir taliyaha qaybta guda booliiska gobolka gaashaanla sare mahdi cumar muumin saraakiisha qaybaha bari taliyaasha ilaalada deegaanka xamar gudoomiyeyaasha dhinaca qaybta bari iyo bulshada ku dhaqan degmadaasi intaasi kadib markii madasha la gudagalay waxaa ugu horeyn warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada yaaqshida gobolka banaadir suleymaan fargax waxaan ognahay xilliyadii ugu dambeeyey amniga qaybta bari anagoo iskaashanayno gudoomiyaasha iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo deegaanada qaybta bari kulamo fara badan aan yeelanay oo aan uga hadlayno sida aan dadkeena iyo dalkeena sida ugu habboon ugu adeegi lahayn kulamo fara badan aan ku qabsana degmooyinka hilwaa yaaqshiid kaaraan shibis mahdi cumar muumin waa taliyaha qaybta guda booliiska gobolka banaadir xilli uu hadlayay ayuu sheegay in bulshada iyo laamaha ammaanka ee booliiska looga baahan yahay ayuu yiri inay u midoobaan la dagaalanka al-shabaab waxaana dhowaan bilaabanaya ayuu yiri sidoo kale sidaan uga hortegi lahayn muqaadaraadka oo qayb weyn ka ah ammaandarada mararka qaar jirta
magaalada muqdisho waa caasimad ummadda soomaaliyeed oo dhan ah ku nool sidaasay tahay dadka soomaaliyeed oo ku nool sida ay u rabaan sharaf iyo karaamo iyo cisi iyo badqabka naftooda iyo xoolahooda dadka hiiraan ku nool oo shabeellada dhexe ku nool ayay u rabaan dadka caasimadda ku nool sidaa daraaddeed dadka muqdisho ku nool waxaa rabaa inay ka qayb qaataan la dagaalanka al-shabaab runtii nimankaa khawaarijta qof ay daynayaan ma jirto qof ay dhaafayaan ma jirto hotel ha ahaato isgoys ha ahaato maaragtay hadda soobbaa ugu dambaysay boqolaal qof boqol qof in ka badan oo shacab soomaaliyeed ay dhibaateeyeen oo hooyo uur leh iyo hooyo cunug wadata iyo oday wadaad maskiin oo caday wareejinaya iyo mid yaanyo gadanaysa iyo mid biala saaran iyo mid bajaaj watay ku dileen runtii hamoodinina inay cid gooni u socdaan nimankaas ummadda soomaaliyeed oo dhanaa cadow ah muqaadaraadka bulshada muqdisho ku nool dhibuu ku hayaa weyn lama baraarugsana laakiin tuugada waxaa dhala muqaadaraadka runtii gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo fariin adag ayuu u diray dhammaan mas-uuliyiintii halkaasi fadhisay fursaddu waa la kala sameeyaa dadka shacabka halkan degmooyinkan degan la rabo inay u shaqeeyaan oo baahiyadooda ka warqabaan oo waxa aad ka soo sheekaydaan inaad baraantik u bedeshiin oo shaqadaas aa qabateen laga rabaana waa adinka yuusuf xuseen jimcaale madaale waa gudoomiyaha gobolka banaadir hana duqa caasimada muqdisho qodobo dhowr ayuu ka hadlay iyo ammaanka dalka kooxda ciyaal weere ayuu ku sheegay haddaan laga hortegin in al-shabaab ay isku bedeli karaan ciyaal weere haddaan la yska qabanin oo aan aad loola dagaalamin sidii shabaab oo kaley noqonayaan ogaada dagaal waxay u baahan doonaan cir iyo dhul ah ay u baahan doonaan ummaddayna baadayaan marka dambo intay taagtaagsanayaan ay towreyda gufaax yihiin ay tallaabtoodu gaaban tahay haddaana laga hortegin marka waxaan qabaa qaybta bari intay iskaashata sidii buliiskeeda iyo nabadsugideeda iyo maamulkeeda degmooyinka qaybahaan intay isu kaashadaan inay intay isqaybiyaan habeenba qolo ay shaqo gasho ee laga cirib tiraan qabrabna haddii la idhaahdo kaaraan iyo hilwaan iyo yaqshi iyo meelay kusiisiqayaan haddii kaaraan maanta loo dhaafo beri yaqshi dadka filanaysaa haddaad yaqshiid ku dhaaftana maalin dambe shibisay gelayaan maalin dambena waxay aadayaan hiliwaa marka dambena daarsalaam ay gelayaan yaa ka celinaayo ilan kuwaas meeshai joogaan kuwanba waa joogaan waxaan qabaa marka maalin dambe ama habeen kale yaanan maqlin ciyaal weeraa wax dilay burcadaa meel hebel wax ku dishay tooreyaa wax lagu dilay xabadaa wax lagu dilay war aalad kastoo wax lagu dilay isku mid waa qofka bini aadamka markaa disho isku mid waa faadumo cabduqaadir haadaay tv-ga dalsan muqdisho
weli warka duhure radio dalsan ayaa dhegeysaneysaan markaan haddaan eegno xildhibaanada ah labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta waxa ay ka doodayaan arrimo kala duwan oo muhiim ah ugu horeyso arrinta miisaaniyadda sanada laba kun saddex iyo labaatan kulanka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa muqdisho ka furmay gaar ahaan villa hargeysa waxaana si wada jir ah u gudoominaya gudoomiyaasha labada aqal shirka xildhibaanada labada aqal ayaa ajandihiisu waxa uu yahay kadoodista miisaaniyadda sanada laba kun saddex iyo labaatan waxaana horyimid wasiirka wasaaradda maaliyadda doctor cilmi maxamed nuur xildhibaanada labada aqal ayaana dood adag ka leh miisaaniyadda dowladda ee iyadoona xildhibaanada su-aale ay weydiinayaan wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaano kala duwan ayaa halkaasi aragtidooda ka jeediyey oo muhiim ah iyo sidoo kale xildhibaano kale oo iyaguna ka warbixinayay howlgallada dalka ka socda iyo wixii ay kusoo arkeen deegaanada dalka
halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda dalsan markana akhbaaraadka dibadda mareykanka iyo kanada ayaa waa dalalka mareykanka iyo kanada ayaa waxaa qabow dartiis ugu dhintay ku dhowaad tiro dad ah malaayiin qof oo ku kala nool wadamada mareykanka iyo kanada ayaa waa ciidda masiixiyiinta ee krismaska ku xayiran guryahooda xilli qabow aada u daran iyo dabeylo baraf wata ay u dhinteen ilaa iyo dhowr iyo soddon qof in ka badan lixdan boqolkiiba guud ahaan dadka mareykanka ayaa wajahaya digniino dhinaca cimilada ah iyadoo boqol toddobaatan iyo shan kun oo qof ay wajahayso koronto la-aan ciidamada ilaalada qaranka mareykanka ayaa loo daabulay gobolka new york halkaa oo ay mas-uuliyiintu la tacaalayaan dhibaatada taagan kumanaan duulimaadyo ah ayaa sidoo kale la xayiray taasi oo sababtay in dad badan aysan u suuragelaynin inay la dabaaldegaan qoysaskooda
guud ahaan warkii duhur aad duhurnimadan kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa ciddii warkayga seego waxa ay dib kaga baaran karaan baraheena bulshada warkan warkiisa intaa ku kulmi doonno innagoo isku duuban waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano allah
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa talal hel